waxaa hadda khadka ku jira wariyaha iyaga gobolka gedo shariif axmed taajir shariif soo dhowow
waad mahadsantahay shaaficiyow saacado ka hor waxaa magaalada beled xaawe ee gobolka gedo ka dhacay israasaaseen markaasi u dhexaysa ciidamo ka wada tirsan dowladda soomaaliya oo iyagu ku sugan degmada beled xaawe waxaana inta la xaqiijiyey israsaaseyntaasi dhex martay ciidamadan ka wada tirsan dowladda ku dhimatay ku dhintay laba askari oo markaasi ka tirsan ciidamadii maanta halkaasi irsaaseentu ay ku dhex martay iyadoona sidoo kale la sheegaya dhaawacyo markaasi soo kala gaaray ciidamadii maanta isku farasaaray gudaha degmada beled xaawe marka yaa yaa soo kala dhexgalay ciidamadan yaa yaa joojiyey dagaalkii meesha ka dhaca shaaficiyo warar soo baxay waxay sheegayaan in ciidamadii halkaasi ay ku dagaalamay ay soo kala dhex galeen ciidamo kale oo ka tirsan dowladda soomaaliya waxaana haatan socdo markaasi waawaan markaasi la dhex wado ciidamadii halkaasi ee daruurtii ku dhex martay ha yeeshee warar kale ayaa sheegaya in ciidamadii maanta ku dagaalamay gudaha magaalada beled xaawo ay wadaan is aruursi maadaama halkaasi ay ka dhalatay dhimasho u dhexaysa labada dhinac ma jirtaa marka cid u istaagtay deminta xiisadaa si aysan mar kale usoo laaban
shaaficiyow maalmahan degmada beled xaawo xaaladaydu ma aheen mid sidaasi usii daran iyadoo maalinba maalinta ka dambayso ay imaanayaan ciidamo markaasi ka watirsan labada dhinac ciidamo ka socda maamulka jubbaland iyo sidoo kale ciidamo ka tirsan dowladda soomaaliya waxaana haatan la sheegayaa in mas-uuliyiinta ku sugan degmada beled xaawo in ay wadaan baaritaano ku aadan waxyaabihii ka dhashay israasraasaynta dhex martay labada dhinac wax maamulka degmada oo arrimahaasi ka hadlay ilaa iyo hadda
ma jiraan cid ilaa iyo haata la hadashay saxaafadda oo ka tirsan maamulka balse waxaa la sugayaa saacadaha nagu soo aadan in markaasi ay ka warbixiyaan waxyaabihii sababay israasaaseynta dhex martay ciidamada ka wada tirsan dowladda aada baad umahadsan tahay kaasi waxa waa shariif axmed taajir wariyaha gobolka gedo uga soo warrama shabakada wararka ee gedo times shariif waa mahadsan tahay